guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya garyaqaan caydiid cabdilaahi ilka xanaf oo markii ugu horreysay xalay toole ka hadlay xilka qaadistii dhoweynta uu ku sameeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa muujiyey inuu aqbalay xilkana uu wareejin doono shir jaraayid ayuu haddaba xalayto fiidnimadii koob iyo tobankii wuxuu ku qabtay magaalada muqdisho abukaati caydiid ilka xanaf waxaanuu warbaahinta u sheegay inuu aqbalay xilka qaadistaasi warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo diyaariyey maxamed colaad xasan hadalka guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare abukaati ciidiid cabdulaahi ilka xanaf ayaa ku soo beegmay laba maalmood kadib markii wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud looga qaaday xilka abukaati ciidiid cabdulaahi ilka xanaf oo wareegtada xafiiska madaxweynaha ka soo baxday ay ku sheegtay kow iyo siddeetan jir ayaa dhowr maalmood oo uusan arrintan ka hadlin xalay shir jaraa'id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay sidan ka sheegay anugu dhoweyn baan wax badan baan dadkan soomaaliyeed iyo dalka uu soo shaqeeyey kolley haddii la tiriyo umalayn maayo inay lixda sannadood ka yaraanayso anigo baan ku bilaabay shaqo dowladeed marka waktigii ingiriis joogada halganadii soomaalida ee xornimada lagu noqonayo oo dhan baan ka soo wada qayb galay marka wax badan baa dalka igaga jira dalku inuu dhismo oo wax noqdo oo mid noqdo wax badan ayaa igaga jira oo aan ka soo qabtay ama aan ku leedahay hadday sidaa tahay kolley aniga oo shaqadiina aan dhammaysanayo dee niweyn baan ka tegey waktigeedii kolley anigu haddii la yidhaho crisis dowladeed iyo crisis distoria oo aniga shaksi ahaan igu saabsan aniga shaksi ahaan ii ah ma jecli madaxweynaha soomaaliya ayaa xilka uu ka qaaday ilka xanaf u magacaabay doctor ibraahim iile sulaymaan oo toddobaadyo un ka hor iska casilay xilkii garyaqaanka guud ee somalilan sida ku cad dastuurka federaalk soomaaliya gaar ahaan farqadiisa saddexaad garsoorka soomaaliya waa mid madax bannaan kana mid ah saddexda awoodood ee hay-adaha ugu sarreeya dalka sidaa daraaddeed markii uu madaxweynaha ku dhawaaqay inuu xilka ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare waxaa durbadiiba soo baxay su'aalo dhinaca dastuurka ah oo laga keenay awoodda uu adeegsaday madaxweynaha iyo inuu xaq u leeyahay dastuur ahaan xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare inkastoo uu sharci ahaan uu duray go'aankan haddana abukaata ciidiidalka xanaf waxa uu sheegay inuu qaatay go'aankan isagoo eegaya sida uu hadalka u dhigay danta qaranka dalku sharci buu leeyahay waa dhab wuxuu sharcigu yahayna waa sidiisii wax xaaraanan anigu ma xalaalaynayo laakiin odaynimada haddaan haddaan eego danta eego oo aan dalka danta dantiisa eego iyo dadka anigu dhibaatayn maayo dhibaato anigu wax aniga igu saabsan dhibaatadeed dalku wuxu noqon maayo oo burburi maayo hadday sidaa tahay on intaasoo dhan soo shaqaynayey anigu waan iska nasanaya waan fadhiisanaya anugu iskaga tegaya shaqadayntaan hayey ka tegi maayo waan dhowaanayaa meelahaasan ku dhowaanaya waan ogaanaya waan la soconaya wax walba dalka damba igaga jirtaa oo wax weyn baa iigu jira intaan nool ahay iga bixi mayso waddaniyadda iyo midnimada igu jirta dalkan markaan imina waxaan nntnfoorkii nntnfoorkiina waxaan imi midnimo dalka ilaa intaana midnimada dalkan ayaan waday xildhibaan baan noqday wasiir baan noqday ra'iisul wasaare ku-xigeen baan soo noqday dalka intaasoo inagoo yar waan u soo shaqeeyey wax badanoo shaqa iyo mushaharna waan ka qaatay kollay dhibaato markaa aniga nin abdan aniga tahay anigu shaqa aan sii hayo oo aan ku sii jiro anigu waa shaqa aan jeclaysanayo dalka dhibaato u gaari mayso uga iman mayso sidaasay uga ogaanaysaan hannaanka garsoorka soomaaliya ayaa ahaa mid burbursan tan iyo burburkii xukuumaddii dhexe kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii dhowr iyo labaatankii sane ee burburka waxaa dalka ka jiray maxkamado hoos yimaada hogaamiye kooxeedyo iyo maamullo uu musuq maasuq dishay sannadihii labada kun iyo lixdii ilaa iyo dhammaadkii labada kun iyo toddobadii waxaa muddo kooban ka hirgelay soomaaliya maxkamado islaami ah oo markii hore ay beeluhu u dhisteen si ay isugu xukumaan burcaddana ula dagaalamaan markii dambena isu beddelay midow maxkamado oo ka adkaaday hogaamiye ku-xeedyadii magaalada muqdisho lala dagaalamay dowladdii kumeel gaarka ahayd ee xilliga iyo ciidamadii etoobiya ee taageeray dowladda haatan waxaa weli dhulka ay al-shabaab ka talisa ka jira maxkamado fuliyo xukunno isugu jira dil gacangoyn iyo tacsiir dastuurka soomaaliya ayaa qaba dhismaha hay-ado garsoor oo isugu jira maxkamadda dastuuriga ah maxkamadaha federaaliga iyo maxkamadaha dowlad goboleedyada federaaliga ah laakiin dhammaan hay-adahaasi weli ma dhisna waxaa dad badani qabaan in magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare ee cusub ay salka ku hayso sidii loo heli lahaa ugu yaraan hay-ado garsoor oo shaqeeya oo awood u yeelan kara kala saarista muranada siyaasadeed ee dhici kara xilli dalka la filayo inay ka qabsoonto doorasho dhammaadka sanadkan mahadsaned maxamed colaad xasan oo inoo soo jeedinayay inoo soo diyaariyey warbixintaasi halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington